Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Biixi Cimaan Ciga ayaa si rasmi ah magaalada Muqdisho uga daafuray miisaaniyadda dowladda federaalk Soomaaliya ee laba kun shan iyo labaatanka kadib munaasabad lagu qabtay caasimadda dalka ee Muqdisho. Munaasabadda daafurka miisaaniyadda laba kun shan iyo labaatan waxaa kasoo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan hay-adaha dowladda, ururada bulshada rayidka, culimaawoodiin iyo waxgarad kale. Ugu horeyn, waxaa habka loo isticmaalayo miisaaniyadda faahfaahin ka bixiyey agaasimaha miisaaniyadda Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Aadan.
2021 haddaan ka bilowno ilaa 2025 2024 oo ah sooyaalka dakhliga gudaha iyo deeqaha dibadda ayaa waxaanu 2021kii actualkii lacagihii yimid ayaa waxay ahayd 203.5 milyan 2022giina 266 milyan 2023gii 329.5 milyan 2024 waxay ku xirantay December 369.4 milyan taa macnaheedu waxa weeyaan dakhliga gudaha si xawli ah ayuu isku bedelay afartii sano ee lasoo dhaafay wasiirka maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya biixi iimaan cige ayaa sheegay in ay ka go-an tahay wasaaradda maaliyadda horumarinta dhaqaalaha soomaaliya miisaaniyadda waxaa laynoo sheegay inay tahay oo buwaag buugga hortiina yaalana ka muuqata hal dhibic saddex boqol iyo dheeraad milyan bilyan hal bilyan iyo saddex boqol iyo shan iyo soddon milyan inay gaadhay sanadkan oo macnaheedu tahay haddii miisaaniyaddii hore daraskeedii la barbar dhigo koror aan ka yarayn boqolkiiba afar iyo labaatan haddii dhab ahaan wixii sanadkii hore la kharashgareeyay la barbar dhigana kororh boqolkiiba saddex iyo soddon ah ayaa halkan agaasimaha miisaaniyaddu uu inoogu soo bandhigay waxay ka turjumaysaa laba wax kow in korarhkaasi uu ku yimi runtii dadaal laba dhan ah dadaal dhanka dakhliga gudaha ah oo kharash ma qorshayn kartid haddaanad dakhligaagu aanu kordhin ha noqdo ka gudaha iyo ka dibadda labadaba sidoo kale in dakhliga bannaanka inaga soo galayna ee loogu talagalay hadday tahay kabka miisaaniyadda iyo mashaariicda labadaba runtii dadaal la geliyay inuu kordho